subax wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba kuna soo dhawaada warka subax ee reediyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid a maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha amniga ah oo kulan looga hadlayay ammaanka caasimadda ku yeeshay muqdisho si ayaa wasiirka kalluumaysiga oo soo xiray shir wadatasho ku aadan sharciga xeerinta nidaamka kalluumaysiga dalka maamulka gobolka hiiraan oo ka warbixiyey qarax ka dhacay garoon ku yaala magaalada beledweyne kaasi oo lagu ciyaaro kubadda cagta ciidamada ammaanka gobolka hiiraan oo howlgallo lagu xaqiijinayo naba amniga ka sameeyay magaalada beledweyne wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegayso doontaana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka maali oo iscasiray isagoona kala diray baarlamaanka waddankaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa sagaal iyo tobanka bisha agoosto sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qodobada warka subax kuwooda ugu doorka roon u diyaargaroob warkii oo fidsan sihayaha wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ayaa soo xiray shir wadatasha oo ku aadan sharciga iyo xeerinta nidaamka kalluumaysiga dalka cabdulaahi qorshe ayaa faahfaahinaya shirkan oo socday afar maalin islamarkaana ay ka qaybgaleen ganacsatada ka shaqaysata kalluunka aqoon-yahano cilmiga kheyraadka badda iskaashitooyinka kalluumaysiga xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe waxaa looga hadlay arrimo badan oo quseeya sharciga iyo xeer nidaamyaasha kalluumaysiga soomaaliyeed dhinacyada uu quseeyo sharcigan ayaa si weyn u falanqeeyay waxyaabaha u baahan in sharcigan laga bedelo ama lagu daro dhinacyada u baahan isbedel lagu sameeyo si loo waafajiyo baahiyaha kalluumaysiga dalka iyo duruufaha haysata iyadoo oo dhanka kalena la waafajinayo shuruucda kale ee dalka gaar ahaana kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa sharciyada caalamiga ah maxamuud sheekh cabdulaahi badri agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sharaxaya nuxurka wadatashiga afartii maalin ee u socday shirkani kow dhinaca xigashada iyo erey bixinta ayaa laga fiiriyey waxaa kaloo laga fiiriyey dhinaca sharciga inuu la jaan qaado ururada amba wadaagga nahay ee dawliga ah inuu sharcigu la jaan qaadi karo oo oo dabcan maxaa la yidhaahdaay uu noqon karo sharci sharciyada caalamiga ah la ku dhirirsan waxaa kaloo laga fiiriyey dhinaca awoodaha maamulka iyo waxaa la yidhaahdo institutional arrangementska meelahaas ayaa laga eegay kadibna gaabiska markii lasoo bixiyey waxaa waxaa la isla gartay in sharcigii hore noogu jiray oo ka koobnaa sideed qaybood
maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka ee caasimadda ah ayaa shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay uga hadleen amniga magaalada caasimadda ah ee dalka sidii loo xasilin lahaa muuse cusmaan abtow ayaa faahfaahinaya kulankan oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa dardargelinta amniga caasimadda muqdisho ayaa maamulka gobolka banaadir ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud agaasinka guud ee amniga caasimadda guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo saraakiisha laamaha ammaanka inta uu socday kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii wax weyn looga bedeli lahaa sugidda amniga magaalada muqdisho iyadoona la isla qaatay in howlgallo baaritaano joogto ah laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka lagu dhex wato caasimadda ugu dambayntii shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibbaaraan wada shaqaynta laamaha ammaanka si looga hortago falalka amni darro ee ay kooxaha argagixisadu ka geystaan caasimadda afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa ka warbixiyey kulanka looga hadlayay amniga iyo waxyaabaha ka soo baxay kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda mudane axmed xasan iimaan ayaa maanta shir guddoomiyey ee kulan loogu hadlayay amniga caasimadda muqdisho kulanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo weliba agaasinka guud ee amniga caasimadda muqdisho sidoo kale ee guddoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha ammaanka qeybahooda kala gedisan ayaa shirka goobjoog ka ahaa kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga caasimada muqdisho iyadoona laisla qaatay howlgallo baaritaan oo joogto ah in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada muqdisho si amniga caasimada waxweyn ee loogu bedelo ugu dambeyntii shacabka ee ku dhaqan gobolka banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimada magaalada muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga guud ahaan shirka aya uu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimada muqdisho sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana maalmaha fooda inagu soo hayso shacabkaba ay dareemi doonaan in isbedel weyn oo dhinaca amniga ah ee laga samayn doono caasimadan muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkanba waday dadaalo wax looga qabanayo xaaladaha amni darro oo ay ka geystaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab caasimada muqdisho iyo sidii looga qayb qaadan lahaa horumarka magaalada caasimada muqdisho iyo xoojinta howlaha ammaanka magaalada muqdisho muuse cusmaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
maamulka gobolka hiiraanna waxa uu faahfaahin ka bixiyey qarax ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubadda oo ku yaala magaalada beledweynaha xaruntaas xarunta gobolkaasi nuur maxamed cali ayaa warbixin arrintaasi ku aadan inoo soo diray
qaraxan uu nuuciisu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa lagu aasay afaafka hore ee stadium laqanyo oo ay ku sugnaayeen ciyaartooy ka socotay afarta xaafadood ee magaalada beledweyn iyo weliba taageero aad u badan qaraxan ayaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen ciidamo booliis ah waxaana qaraxan inta la xaqiijiyey ku geeriyootay laba askari oo ka tirsan ciidanka booliiska hirshabeelle ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guutada shanaad qaybta toddoba iyo labaatanaad iyo weliba ciidanka booliiska ayaa gacanta ku dhigay dad looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen qaraxani guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka hiiraan abuukar cali maadey ayaa warbaahinta qaranka kula hadlay goobta uu qaraxa ka dhacay waxaan leeyahay inaa lilahi wainaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto dembigooda allah dhaafo dhallinyarada dhaawacehna allah soo bogsiiyo meeshaan hadda goob dagaal ma aha waa goob maaragtay dhallinyarada ay ku ciyaaraan oo maaragtay isdhexgalkii bulshada tan marka waxay caddayn u tahay isdhexgalka bulshada inay ogoleen oo maaragtay ay hor imaansan yihiinoo wax isdhexgal lehba ay doonaynin marka mana ma aragtay nin nii jibi doonto mar walba ma aragtay waa sii labalaaba doona hadduu ilaahay yidhaaha ka maamul ahaanna garabaan siinaynaa ciidamada booliiska iyo ciidamada soomaaliyeed dhammaan militariga hadda nala joogo waa shaqadii kalley ma aragtay ay u dhaarteen oo dadka soomaaliyeed ay u haayeen taliyaha guutada shanaad qaybta toddoba iyo labaatanaad korneel faarax cali waasuuga faarax kooshin ayaa ka warbixiyey nuuca ou ahaa qaraxani iyo weliba xasuuqa ay ugu tala galeen kooxda caadaysatay xasuuqa shacabka soomaaliyeed nimankii dhagaraqweeyayaasha ayaa istaadiyumka beledweyne waxay geliyeen qarax miino oo dhulka lagu aasay nimankaas waxay sameeyeen qaraxay dhulka ku aaseen kabacdina ciidanka booliiska soomaaliyeed oo meesha waardiyeynayay ayaa ciidan uga dhintay marka si aad iyo aad aan ugu soo gurmanay gurmadkiina hadda waa insha allahu tacaala dhimashadu waa saddex qof wax kaloo dhibaatahu ma jiraan wax kaloo magaciisu ma jiraan waa dhagaraqbayaashii dhibaatada wadi jiray aadaan uga taxadir uga taxadiraynay gaariyay miinada u dhigeen gaarigiina ilaahay waa badbaadiyey askartaas oon gaariga saareed unba ayaa ku geeriyootay marka insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa waa ka hortegi doonaa nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada
dhinaca kale ciidamada ammaanka ee gobolka hiiraan ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijino waxa ay ka sameeyeen magaalada beledweynaha xarunta gobolkaasi hiiraan cabdishakuur cusmaan cali ayaa warbixin arrintaasi ku aaday nooga soo diray isla magaalada beledweyne
howlgalkana waa mid amniga lagu xaqiijinayo ayaa ciidanka booliiska waxay ka sameeyeen xali ilaasaakan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan howlgalkan ayaa yimid midkii dhimarkii maleeshiyada kooxda al-shabaab shali gelinkii dambe dood ay ka socotay cayaarta kubadda cagta ee laqanyay magaalada beledweyne faafkeeda hore uu ka dhacay qarax kaasi oo sababay dhimashada saddex ruux sidoo kalena dhaawacaas ka badan saraakiisha ciidamada booliiska ayaa waxay sheegeen inay ku daba joogaan dambiilayaashii ka dambeeyay qaraxaasi islamarkaana dadka soomaaliyeed ee usoo daawasho tegay cayaartii shalayta halkaasi ka socotay islamarkaana ay doonayeen in ay joojiyaan cayaaraha halkaasi ka socda sidoo kalena bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen dhibaatooyinka noocan oo kaleeta ee gurracan ee maleeshiyada al-shabaab ay u geysanayeen dadka rayidka maadaama dadka intooda badan ee ku nool magaalada beledweyne ay usoo daabasho tageen cayaartaasi ka socotay garoonka kubadda cagta ee laqanyo taliyaha saldhigga booliiska ee magaalada beledweyne maxamed qorseel ayaa waxa uu sheegay in ay howlgalladani markii ay soo gabagabeeyaan ay usoo bandhigi doonaan warbaahinta baaritaanka ay sameeyaan dhalinyarada lasoo batana la kala saari doono inta gacanta lagaga soo dhigayo dambiilayaasha ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ee qaraxaasi shaleeta ka dambeeyey garoonka kubadda cagta ee magaalada beledweyne waxaa ka socda tartan aada u xoogan oo kubadda cagta ah kaasi u dhexeeya ku dhawaad labaatan kooxood oo ka dhisa magaalada beledweyne kuwaasi oo ka qaybgalaya tartankaasi waana dagaal xoogan oo maleeshiyada al-shabaab ay ku soo qaadeen isdhexgalka bulshada iyo weliba inay dhalinyaradu ay cayaaraan cabdishakuur ismaan cali radio muqdisho beledweyne
warka subaxa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhegaysanaysaa iminkana wararka dibadda madaxweynihii hore ee dalka maali ayaa iscasilay islamarkaana kala diray baarlamaanka waddankaasi madaxweynihii hore ee dalkaasi maali ibrahim kayte ayaa iscasilay kadib markii ay xireen militariga dalkaasi talaadadii waxaana sidaasi sheegay telefishinka qaranka ee waddankaasi maali khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi masar kayte ayaa waxa uu sheegay inuu sidoo kale uu kala diray baarlamaanka dalkaasi waxaan doonaya inuusan dhiig u daadan si aan awoodda usii hayo ayuu intaasi ku daray arrintan ayaa kusoo beegmaysa saacado uun kadib markii isaga iyo ra-isul wasaaraha waddankaasi la xiray islamarkaana la geeyey saldhig militari oo ku yaala magaalada caasimada ee dalkaasi tallaabadan militariga ayaa waxaa cambaariyey dalalka gobolka iyo sidoo kale waddanka faransiiska masarkeynta ayaa ku guuleystay doorashadii maali ka dhacday sanadkii labada kun sideed iyo tobankii laakiin waxaa tan iyo markaasi taagneyd cadho ku saabsan musuq maasuq ka jira waddanka maamul xumo dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale xaalad amni darre oo kasii dartay waxaana arrintaasi qeybin ka qaadanaya kooxaha jihaadoonka ee waddankaasi ka dagaalama militariga waddankaasi ee talada la wareega waxaa hogaaminaya cornel magic drown iyo sidoo kale oo ah ku-xigeenka saldhigga kayti iyo abaanduulo kale lagu magacaabo sedio camara sida ay sheegtay laanta b b c da tallaabadan milatariga talaadadii ayaa milatarigu waxay xabsiga u taxaabeen madaxweynaha dalkaasi ee ra-isul wasaaraha waddankaasi warkii subax oo aad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyan intaas ayaa kusoo gabagabeynaya anigoo timacdaa idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay ciddu warka uu seego waxay dib ugu heli karaan bejka internetka aynu ku leenahay ee redio muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin la socodka warka